الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
shacabka ismaamulka wajeer ayaa maanta u soo kala dareeray barxadaha kala duwan oo ay ku ogayeen salaada ciiduladxaaga kumanaan shacab ah ayaa ku soo dukaday barxadda i c f ee magaalada wajeer mas-uuliyiin culimaa'udiin salaadiin haween iyo dhallinyaro iyo carruur ayaa ku soo ogay barxadda i c f ee magaalada wajeer salaada ciiduladxaaga waxaa wejiyadooda laga dheehanayey dareen faraxadeed culimmadii ka hadashay fagaaraha i c f shacabkana dardaaran siinayeen ayaa waxa ay xoogga saareen in allakacabsiga la badiyo sidoo kalena masaakiinta la garab qabto maanta waa maalin aad u weyn waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaalaa u weyneeyey muslimiinta agtoodana qaymo weyn ka taagan waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaalaa u ammaanay waa ayaan aad u khayr badan waxaan gudanaynaa cibaada ilaahay cibaadaadkiisa ka mid ah muslimiintu waxay gudanayaan ruknan oo min arkaani alislaami ka mid ah waa rukniga xajka waxa aan dukanaynaa amaan gudanaynaa ciidul adxaa waa ciidi labaad ee muslimiinta aad agtooda qaymo ugu lah allaha subxaanahu wa tacaala wuuna sharfay
wa caamatihim caamadooda oo guud ahaan ayay diinta nasiixo u tahay ayagana waa ina khayrka la fara waa ina shartana laga reebo xadiiskaa waa mid xadiiska kale oon raba asagana nabiga sala allahu calayhi wasalama isagoo u dardaarmaaya asxaabtiisa mid ka mid ah ayaa waxaas dhahay ittaqi illaaha xaysumaa kunta ilaahay ka cabsa meel kasta oo joogto iyo si kasta oo tahay annaga waxaan ahane dad muslimiine waxaa la doonayaa markaan inaan isu naxariisano ilaahay qur-aankii nabiga waxaas dhahay sala allahu calayhi wasalama alraaximuuna yarxamuhum alraxmaan dadka uunkiisa u naxariistaan ilaahay ayaa u naxariisanay
qaar ka mid ah shacabkii ku soo dukaday musallada i c f ee magaalada wajeer oo dareenkooda warbaahinta star oga warbixiyey ayaa sida tan u dhigay magacaaga iyo halkaad ku ciidda ana kuwaynaya ee dareenkaaga maadaama maanta ay tahay maalinta ciidul adxaaga waxaa laydhaha maryan cabdulaahi nuur oo ku ciidahay oo magaalada wajeer gaar ahaan i c f brimary school
dareenkaaga farxadda ciidda alxamdulilah maanta farxadda ayaan dareemahaaya dhammaan maxaan u hambalyaynaya dhammaan soomaalida wajeer ku nool gaar ahaan muslimiinta ciid wanaagsan maama dareenkaaga iyo ciid wanaagsan ee maanta waa ciid wanaagsan muslimiinta dhan way faraxsan tahay waan wada faraxsannahay waa maanta ugu horraysa oon sf ku ciidnay waan faraxsannahay alxamdulilaah
ciid wanaagsanaba magacaaga dareenkaaga iyo ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka adigoo ciid wanaagsan axmed faarax ismaan ciid wanaagsan faraaxi raggii bilcaan culummo meesha kuu imaaday faraaxi ciid wanaagsan
ciid wanaagsan magaceedu waa cumar maxamed waxaan tahniid hambali oo ciidaladaxa u dirayaa dhammaan dadka reer wajeer iyo ummadda soomaalida iyo ummadda islaamka meel kastoo ay joogaan waa wax lagu farxo maanta inaan ku iidno markii ugu horraysay kawaanjadan mise bannaankan weyn oo i c f waa markii ugu horraysay oo lagu ciido zaa'idaan u faraxsannahay waxaana hambalyo u diraynaa dhammaan ummadda wajeer iyo dhammaan ummadda muslimiinta
si kastaba ha noqotee waxaa guud ahaan maanta dunida islaamka laga ciidaya maalinta ciidul adxaaga iyadoo bulshada islaamka lagu garan og yahay in maalintanay u tahay maalin qaasa sidoo kalena ay duxiyada sameeyaan kooda waxhaystana ay kuwa masaakiinta garab qabtaan cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer